aad baan usoo dhaweynaya nin soomaaliyeed oo loo magacaabo qowmiyahan oo loo magacaabay ra-iisul wasaare way fiican tahay waxaan kuu sheegay in anugu qoltaan u leeyahay waa dacwadda aan wada galnay markaa arrintaa dacwadda oo laga haystay qolada norwegian foundation ee ururka samafalka ee norway ayuu u hadlayey oo dabadu ka yimi markaaba waxaanay ahayd oonu isla garanay labadayduba lagu xukumo urur samafal u yimi soomaaliya oo samafal u samaynayey inaan la dhibin waxeeda laga haysa waayo samafal usama adaaguu ku yimi adigu ku yimi inuu wanaag kuu sameeyo marka waanu taasuu u hadlayay isagu oo organizationkaa ka socday norway ah mark meeshuu ka yimi anuguma garanay dawladdu ka yimi waananu isla fahmno waan u ogolaaday anna wixii uu su-aashii isagu weydiiyey dalkaa ururkaa samafalka samaynayay inaan la dhibin oo waxooda loo sii daayo alaabtoodii wixii laga haystay ayaan anna ku raaco waan u ogolaaday waanu sii daayay ninkaa horta aqoontan u leeyahay waa intaa oo nin aqoon-yahanu ilaaka laakiin soomaalida waxaan kula talinaya mar halala shaqeeyo ninka way lala shaqeeya nin walba haddii aan lala shaqeyn waxba wallaahi bilaahi inaynaan goyni gacmo wooday jir bay wax ku gooye